أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ السيد أبو بكر بن محمد بن الشطى رحمه الله تعالى ومعنى الإيمان بالله اعتقاد أنه واحد لا نظير له في ذاته وصفاته وأفعاله ولا شريك له في الألوهية ومعنى الإيمان رمينت معنه هذا بالله إلهي إلا الرميه إلهي إلا الرميه معنها اللولجي هذا وحول اعتقاد عقيدين أنه إلهي واحد كلقي إنه يهي لا نظير له wax ilaahay la mida aysan jirinin fii daatihi daatadiisa ilaahay wax kula mida inaysan jirin wa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa wax kula mida inaysan jirinin wa afcaalihi ilaahay ficiladiisa ficillada uu samaynayo wax kula mida inaysan jirin walaa shariika lahu ilaahay wax shirko kula ah inaysan jirin fi luluuhiyati ilaahnimada wax ilaahay shirko kula ah inaysan jirinin sidaas in la caqiideeyo wey marka la leeyahay aliimaan biاllah waxaan hore usoo qaadannay arkaanu اliimaan asita qofka muuminka ah iimaankiisu arkaanta uu ku dhisan yahay in ay lix yihiin ayaan soo qaadanay halkan sheekha wuxuu rabaa tafaasiil iyo faahfaahin inuu ka bixiyo rugni kasta ee arkaanuliimaan ka mida macnaha loola jeedo ayuu rabaa inuu faahfaahiyo sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabay aliimaan biاllaah ilaahay ha la rumeeyo marka la leeyahay maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi sheekhu wa macna aliimaani biاllaah rumayn ilaahay la rumeeyo macnaheeda waxaa weeye ictiqaadu caqiideyn annahu ilaahay waaxidu ilaahay inuu mid yahay oo keligii uu yahay in la rumeeyo laa nadiira lahu wax ilaahay la mida aysan jirinin fii daatih ilaahay daatadiisa wax kula mida inaysan jirinin oo waxaa weeye ka mutasil iyo munfasil labadaba inuusan lahayn alleh subxaanahu wa tacaala falaysa daatuhu ilaahay daatadiisu ma aha murakabatan wax lassaarsaaray min ajzaa wax qaybo fara badan wax ka qaybsamaya ma aha ilaahay daatadiisa subxaanahu wa tacaala innaga makhluuqaadkii haddaanu nahay daatadeennu waxay ka kooban tahay ajzaa fara badan oo waxaanu leenahay madaxii calooshii garbihii gacmihii lugihii dhabarkii waxyaalo badan oo ajzaa ahoo laysu geegeeyey markaasaan insaan bini aadam noqonnay markii ajzaa fara badan ilaahay uu subxaanahu wa tacaala uu iska kaanyo korsiiyey markaasaan waxaan u ekaanay oo aanu noqonnay ruux insaan ahoo bini aadam ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala lama dhihi karo daatadiisu wax badan oo layska korsiiyey oo lama dhihi karo sida daatadeennu madax iyo lugo iyo gacmo iyo calool iyo xibnahaas ilaahay ma laha subxaanahu wa tacaala wa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisana ilahay wax kula mida ma jiraan falaysa daatuhu murakabata min ajzaa walaysa liaxadin daatun tushbihu daatahu caza wajal ilaahay daatadiisana wax la midahu ma jiro qof ilaahay daatadiisa u eg oo la midaho makhluuqaadka ah ma jiro wa sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa wax kula midana ma jiraan tilmaamaha ilaahay wax la midahu ma jiraan oo wax la mida waxaa loola jeedaa wax mutasil ah iyo wax munfasiloo soocan oo ilaahay la mida midna ma jiraan tilmaamihiisa kula mida falaysa lahu tacaala sifataani muttafiqataani fi اlismi wاlmacna ilaahay subxaanahu wa tacaala laba tilmaamood oo isku magaca isku macnona ah ilaahay ma laha subxaanahu wa tacaala ka qudratayni laba awoodood oo kale ilaahay qudradiisu waa mid qudrada ilaahay waa mid laakiin ma dhihi kartid laba awoodood wa iraadatayn laba iraado wa cilmayni laba cilmo ma dhihi kartid oo sifaadka ilaahay hal sifo intaad laba ka dhigtid ama jamacaad ka dhigtid lama ogola wahaakadaa sidaas oo kale wa inamaa lahu qudratun waaxida ilaahay hal awooduu leeyahay wa iraadatun waaxida wa cilmun waaxid wahaakada sifaadka ilaahay sidaas wey walaysa liaxadin axadna uma sugnaanin sifatun tilmaan oo tushbihu sifatan min sifaatihi caza wajal tilmaamaha ilaahay tilmaan u egna qof yeelan karaahi ma jiro oo qof la dhihi karo tilmaantiisu waxay u eg tahay ilaahay tilmaantiisii ma jiro subxaanahu wa tacaala wa afcaalihi wa fii afcaalihi ilaahay ficiladiisana wax kula mida ma jiraan falaysa liaxadi min almakhluuqaati macahu tacaala ficlu aslan axad makhluuqaadka ilaahay ka mida qof ilaahay ficil la wadaagi karaahi ma jiro istiqlaalan isagoo madax bannaan walaa mushaaraka shirkana ilaahay lama noqon karo afcaasha ilaahay qof la wadaagi kartaahina ma jirto qof dhihi karta ficil gooniyahaan la madax bannaanahay oo ilaahay uusan shaqo ku lahayn ayaan anigu la madax bannaanahay qof dhihi kartaahina ma jirto bal huwa tacaala ilaahay alkhaaliqu lijamiici alkhalaa'iq wa afcaalihim ilaahay makhluuqaadka dhan isagaa abuuray ficillada ay samaynayaanna ilaahay isagaa abuuray adigana ilaahay wuu ku abuuray dhaqdhaqaaqaaga iyo ficilka aad samaynaysana ilaahay isagaa abuuray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay adinkana wuu idin abuuray waxa aad samaynaysaanna ilaahayaa abuuray subxaanahu wa tacaala marka rumaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasaa loola jeeda wa macna aliimaani bilmalaa'ikati wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda waxaa weeye bilmalaa'ikati malaa'igta ilaahay la rumeeyo marka la leeyahay malaa'igta ilaahay ha la rumeeyo maxaa loola jeedaa rugnigaas ah aliimaan bilmalaa'ika maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi sheekhu taa macnaheedu waxaa weeye ictiqaadu caqiideyn annahu malaa'igtu mukramuuna addoommo la karaameeyey inay yihiin addoommo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala laga karaameeyey inay yihiin laa yacsuuna allaha ilaahay inaysan caasinaynin maa shay ilaahay aysan ku caasinaynin shaygaasoo amarahum ilaahay malaa'igta uu amray wayafcaluuna ayna sameeyaan maa shaygii shaygaasoo yu'maruuna malaa'igta la amrayo malaa'ig rumee marka lagu leeyahay oo waa waajib waajibaadka diiniga ka mida ama waa rugni min arkaani aliimaan ka mida marka lagu leeyahay malaa'igta inaad rumayso ulajeedadeeda waxaa weeye qofku waa inuu caqiideeyo malaa'igtu inay yihiin addoommo ilaahay uu karaameeyey ilaahayna aysan ku caasinin waxa ilaahay uu faro makhluuqaadka insaanka annaga bini aadam haddaanu nahay ilaahay waana caasinaa wixii kas aan ahayn ilaahay rusushiisa iyo ambiyadiisa ilaahay way caasiyaan amaa malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ilaahay ku caasiyaahay ma jiro waa macsuumiin wayafcaluuna waxay sameeyaan malaa'igta ilaahay maa shaygii shaygaas oo yu'maruuna iyaga la faro saadiquuna waxay ka run sheegaan fii maa shaygii shaygaasoo akhbaruu bihi shayga ay khabreen oo canhu ilaahay xaggiisa ay ka khabreen wixii ilaahay xaggiisa ay ka sheegaanna subxaanahu wa tacaala kama been sheegaan ilaahay xaggiisa oo waxa weeye sifaadkooda waxaa ka mid a in ay run ay sheegayaanoo wax walbo xagga ilaahay ay ka soo sheegaan run malaa'igta ilaahay marka subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhaahaa waa akharu makhluuqaati illaahi tacaala waa khalqiga ilaahay kuwa ugu faraha badan wey walaa yaclamu cadadahum ila allah ilaahay mooye cid kaloo tiradooda garanaysana ma jirto jinniga way ka fara badan yihiin insiga way ka fara badan yihiin makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu faraha badan wey fayajibu calayka waxaa waajib kugu ah aliimaan biwujuudihim ijmaalan guud ahaan inaad rumayso malaa'igu horta inay jirto bian tactaqida inaad aaminto ana lilaahi malaa'ikatan baaliqiina fi lkahra laa yaclamu cadadahum ila allahu tacaala waa inaad rumayso malaa'ig inay jiraan tiradooda iyo tira koobkooda ilaahay mooye cid kale ogeysan jirin ilaa man warada tacyiinuhu minhum bismihi almakhsuus oo warada tacyiinuhu binowcihi fayajibu aliimaanu bihim tafsiila ilaa malaa'igta ilaahay uu noo magacaabay oo si gaara in loo rumeeyo magacyadoodana la barto ay waajib tahay faalawalu kan hore acni waxaan ula jeedaa man warada tacyiinuhu minhum bismihi almakhsuus waa cashara toban malag in saa gaara qofku uu xafido magacyadooda ayaa waajib noqonaya maadaama howlo waaweyn ilaahay uu u xil saaray oo ilaahay u tala saartay subxaanahu wa tacaala wahum tobankaasi waa jibriil jibriil howl weyn ayaa ilaahay u tala saartay subxaanahu wa tacaala waa saaxibulwaxyi ambiyada dhan iyo rususha dhan malagii waxyiga u keeni jiray nebigeenna keliya ma aha salى اllahu عalayه wasalam bal jamiicu اlambiyaa wاlrusul waa malagga ilaahay uu u xil saaray inuu waxyiga ku soo dejiyo wa mikaa'iil almuwakal biاlarsaaq malagga mikaa'iil la yidhaahna ilaahay wuxuu u wakiishay arsaaqda risqiga makhluuqaadka ayaa ilaahay u wakiishay subxaanahu wa tacaala wa taswiiri اlأjinnati fi اlarxaam iyo caruurta uurka ku jira inuu sawiro oo muuqaalkooda uu hagaajiyo taasna waa loo wakiishay wa israafiil almuwakal bilowxi اlmaxfuud wa binnafki fi suur iyo malagga israafiil la yidhaho isagana waxaa loo wakiishay lowx maxfuudka lowx maxfuudka isagana loo wakiishay iyo boonka inuu afuufo maalinta qiyaamaha markii la gaaro inuu boonka afuufo israafiil wa casraa'iil almuwakal biqabdi اlarwaax malagga casraa'iil la yidhahna waxaa loo wakiishay inuu makhluuqaadka dhan uu ruuxa ka qaado wa ridwaan khaasin اljinaan malagga ridwaan la yidhaahna waxaa loo wakiishay inuu furaha jannada uu hayo oo jannada maamulkeeda uu mas-uul uu ka yahay wa maalik khaasin الniiraan malagga maalig la yidhaahna waa furahayska naarta oo ilaahay wuxuu u wakiishay naarta furaheeda inuu hayo wa raqiib wa catiid alkaatibaan raqiib iyo catiidna waa laba malagoo loo wakiishay qofka bini aadamka dhaqdhaqaaqiisa iyo acmaashiisa dhan inay la socdaan oo ay qoraan oo makhluuqa la daba dhigay weeye acmaashooda inay qoraan wa munkar wa nakiir almuwakalaani bisu'aali اlqabri munkar iyo nakiirna waxaa loo wakiishay qabriga inay su-aalo ku weydiiyaan qof walba oo dhinta marka malaa'igtaas si gaara magacyadooda in loo barto iyo howlaha ay hayaan in loo barto waa laga maarmaan inta kalena waxaa weeye si guud ahaan inaad u rumayso ilaahay inuu iska leeyahay malaa'ig aan la soo koobi karin tiradooda ilaa ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda waxaa weeye bilkutubi kutubta ha la rumeeyo marka la leeyahay maxaa loola jeedaa ictiqaadu caqiidayn annahaa kutubtaasi kalaam ullah ilaahay hadalkiisa kutubtu inay tahay oo kutubtii towraad iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan oo kitaabkeenna qur'aanka ah kulligood waxaa weeye waa hadalladii ilaahay hadalka ilaahay ku hadlay inuu yahay waa inaad rumayso hadalka ilaahay maxaa loola jeedaa kalaamkaasoo alazaliyu ee horreeyey hadal ilaahay oo qadiim ah oo azali ah hadalkaas ilaahay oo alqaa'imu bidaatihi ilaahay daatadiisa ku qumay oo daatada ilaahay xiriir la leh alqaa'im bimacna almutacalliq bidaatihi tacaala daatada ilaahay xiriir la leh oo hadalka ilaahay wuxuu ka soo fulaa ilaahay daatadiisa ilaahay daatadiisuu ka yimaadaa kutubta dhammaan waa hadalladii ilaahay subxaanahu wa tacaala almunazahu hadalkaas ilaahay oo almunazahu ee laga fogeeyey can ilxuruufi xuruuf iyo wal aswaati codad innaga markaanu hadlayno hadalladeenna waxaa weeye waa carabka oo dhaqdhaqaaqay iyo faruuryaheenna oo dhaqdhaqaaqay iyo istikaaku alajraam waalhawaa jirmiyaalkaas nuuxnuuxsanaya iyo hawada isgaraacaysa hawadaas isgaraacaysa iyo carabkaas iyo faruuryahaas waxay dhalinayaan codad iyo xuruufay dhalinayaan laakiin ilaahay sidaas ma aha ilaahay markuu hadlayo subxaanahu wa tacaala hadalkiisu hadalkii makhluuqaadka iyo habkii makhluuqaadka ay u hadlayeen oo kale ma aha maxaa yeelay sifo kasta tilmaan kasta oo ilaahay loo nisbeeyo oo annaga naloo nisbeeyo way kala fog tahay tusaale ahaan addoonka marka la yidhaaho hadal ha loo nisbeeyo innagu waxaa naloo nisbeeyaa hadal oo waxaa la yidhaha fulaan yatakalam hebel wuu hadlaa ha la yidhaho ilaahayna waxaa loo nisbeeyaa hadal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa ka mid a hadal laakiin hunaaka itifaaqun fi اlmacnaa wa farqun hunaaka itifaaqun fi اllafdi wa farqun fi اlmacnaa lafdiga kalaam iyo kalaam waa isku mid laakiin macnaha loola jeedo annaga kalaamkeenna iyo kalaamka ilaahay macnaha loola jeedo shaqo iskuma laha maxaa yele annaga markii kalaam laloo nisbaynayo oo laleeyahay hebel wuu hadlaa waxaa loola jeedaa kalaam cod leh xuruuf leh carab uu ka soo baxa leh jirmiyaal iyo faruur yaal isku dhacdhacaya leh laakiin hadalka ilaahay sidaas ma aha codad ma aha xuruuf soo googo-eysa ma lahan ilaahay hadalkiisa uu ka fog yahay annaga hadalkeenna wa anna kulla maa shay kasta shaygaasoo tadamanathu shaygaa kutubtu ay koobtay xaqun inuu xaq yahay waa in la rumeeyo waxyaalaha kutubta ilaahay ku qoran oo zabuur ku qornaa oo injiil ku qornaa iyo towraad ku qornaa oo kitaabkeenna qur'aanka noogu qoran dhammaantood inay xaq yihiin qofku waa inuu rumeeyo wa anna allaha tacaala ilaahay anzalahaa inuu ku soo dejiyey kutubtaas calaa bacdi rusulihi rusushiisa qaarkood inuu ku soo dejiyey kutubtaa waa inuu rumeeyo bialfaadin ereyana uu ku soo dejiyey ereyadaasoo xaadiثatin soo derisay oo yacni xaadiثa waxaa loola jeedaa looxu maxfuudka ayuu ku qornaan jiray qur'aankeenna loox maxfuudka xaggiisaa laga keenay oo laga soo dejiyey waana kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala marka sidaa qofku inuu rumeeyo waa laga maarmaan oo kutubtaa ha la rumeeyo marka la leeyahay macnaha loola jeedo waxaa weeye kutubta inay yihiin hadalkii ilaahay oo qadiimka ahaa oo aan u ekayn hadalka bini aadamka hadalka bini aadamku codad uu leeyahay xuruuf uu leeyahay sidaas oo kale aan ahayn waxaa kaloo waajiba kutubta ilaahay waxa ku qoran guud ahaanba inay xaq yihiin inuu qofku rumeeyo laguna soo dejiyey rususha ilaahay subxaanahu watacaala wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda waxaa weeye birusul rususha ha la rumeeyo marka la leeyahana ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye ictiqaadu caqiideyn an allaha ilaahay arsalahum rususha inuu soo diray ilى اlkhalq makhluuqa inuu u soo diray ilaahay rususha wanazahahum ilaahayna uu ka fogeeyey rusushiisa can kulli caybin ceeb kasta iyo wanaqsin nusqaan kasta ilaahay uu ka fogeeyey rususha ilaahay subxaanahu watacaala qofku waa inuu rumeeyo in loo soo diray makhluuqa inay towjiihaad siiyaan in ay hanuuniyaan inay uga digaan waddada xun oo dadku ay marayaan ay tusaan waddadii ilaahay uu jeclaa ee jannada lagu geli lahaa waxaa kaloo waajiba qofku inuu rumeeyo rususha in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fogeeyey ceebaha bini aadamka kale ku dhaca bini aadamka kale ceebo ayaa ku dhaca oo maalan ceebaha waxaa ka mid a dembiga bini aadamka kale way dembaabaan laakiin rusushu ma dembaabaan rusushu ma dembaabaan ceebaha bini aadamka ku dhaca waxaa ka mid a alkadib bini aadamka kale beenuu sheegaa shux ayaa ka mid a bakhiiltinimada waxaa ka mid a khiyaanadaa ka mid a waxyaalahaasoo dhan waa ceebo iyo nusqaan bini aadamka kala gasha laakiin rususha ilaahay ceebahaas ilaahay wuu ka fogeeyey subxaanahu watacaala wanasahahum ilaahay wuxuu ka fogeeyey rususha can kulli caybin ceeb kasta iyo wanaqsin nusqaan kasta ayuu ilaahay ka fogeeyey subxaanahu watacaala waxaa kaloo nusqaanta ka mid ah ee ceebaha sida junuunka waalida oo kale bini aadamka kale waxaa ku dhaca waali laakiin rususha ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay uu ka fogeeyey waxyaalahaas oo kale fa hum rususha ilaahay macsuumuuna waa kuwo la ilaaliyey qabla nubuwati nebinimada ka hor ilaaha ilaashaday wa bacdaha bacda nubuwa nebinimada ka bacdina ilaaha ilaashaday oo waxaa laga ilaaliyey can kulli caybin wa naqsi nebinimada ka horna ceeb ma lahayn nebinimada ka bacdina ceeb ma lahayn oo ilaahay intaa waardiyeysanayey oo ilaalinayay subxaanahu watacaala walidaalika waxaa yimid xadiiskii bukhaari iyo keyrkiisba ay warinayeen waxaa ku yimid nabigeena salى اllahu calayhi wasalam intuu yaraa adeerkii cabaas iyadoo markaa kacbada xaggeeda dhagax loo daldalay nabiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam cabaas inuu nabiga isagoo naxariis ula jeeda ku yihi marada maad iska furtid marada macwista maad iska furtid oo dhagaxda maad iska xijisid oo garabka dhagaxda kaa dilaysa maad iska xijisid nebiga salى اllahu عalيه wasalama waa intaan rasuul laga dhigin waa intaan nebi laga dhigin nebigu wuxuu doonay inuu maradii iska furo garabkana uu saarto si dhagaxda uu isaga xijiyo fagushiya calayhi nebiga waa la soo canaantay oo waa la miir daboolay nebiga salى اllahu عalيه wasalam xagga ilaahay ayaa laga canaantay nebiga calayh الsalaaةu wasalaam isagoo wakhtigaasna rasuul aan ahayn oo nebi aan ahayn oo qur-aanka weli aan loo waxyoon ilaaha ilaashanaya subxaanahu watacaala ilaah waardiynaya walidaalika rususha ilaahay ambiyada ilaahay nebinimada ka hor iyo nebinimada ka bacdiba ilaaha ilaaliya subxaanahu wa tacaala wa macna aliimaani rumaynta macnaheeda waxaa weeye bilyowmi maalinta la rumaysan yahay yoomkaas oo alaakhiri ugu dembeeya yowmulaakhire ha la rumeeyo maxaa loola jeedaa wa huwa yowmulaakhiruhu yowmulaakhire maxaa la yidhaha min almowti qofka dhimashadiisa laga bilaabo ilaa aakhiri maa shay aakhirkiisa laga gaaro shaygaasoo yaqacu dhacaya yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama aakhirkeeda waxa dhacaya laga gaaro intaasaa waxaa la yidhaha yowm alaakhir yowm alaakhir marka xaguu ka bilowdaa min almowt dhimashadaaduu ka bilowda waxaa la yidhaha kullu man maata faqad qaamat qiyaamatuh qofku hadduu dhinto aakhiradiisii iyo qiyaamihiisii waa la gaaray adiga aakhiro iyo qiyaamo maxaa ku ah dhimashadaada dhimashadaadaa yowmulaakhira maxaa yeelay dhimashadaadu waa maalintii adduunyada kuugu dambeysay maalintii yowmulaakhir binisbati ilayka waa maalintii adduunyada kuugu dambeysay dhimashadaada maalinta aada dhimanayso lidaalika waxaa weeye qof walba yowmulaakhir wuxuu u bilowdaa maalintuu adduunyada ka tago oo uu dhimanayo taasaa yowmulaakhir bilowgiisii ah ilaa aakhiri maa shay aakhirkiisa ilaa laga gaaro shaygaasoo yaqacu dhacaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxa dhacaya ilaa jannada ee naarta laga kala galo ilaa intaa laga gaaro waxa dhacaya waxaa la yidhaha yowmulaakhir yowmulaakhirka marka rumaynta macnaha loola jeedo waxaa weeye ictiqaadu wujuudihi wa macnaadaas oo mubtadaha ahaa khabarkiisii wo intani waxaa weeye waa jumla muctarida wa huwa min almowti ilaa aakhiri maa yaqacu yowma alqiyaama waa jumlo soo kala dhex gashay mubtadihii iyo khabarkii wa macna aliimaani bilyowmi alaakhir la rumeeyo macnaheeda waxaa weeye ictiqaadu wujuudihi yowm alaakhir jiritaankiisa in la caqiideeyo qofku waa inuu caqiideeyo inuu jiro yowm alaakhir haddii markuu caqiideynayana waa inuu ictiqaadka waxaa loola jeedaa maca atadbiiq waalcamal inuu qofku iska rumeeyo kaliya ma aha yowmulaakhir inuu jiro wuxuu doonana uu iska sameeyo uu yidhaha yowmulaakhir anigu waan rumaysana laakiin waxaa la doonaya waxyaalahan oo dhan acmaashaada iyo afcaashaada inay ka muuqdaan yowmulaakhir inuu jiro waa in acmaashaada ay ka muuqdaan oo qof dhowrsanaya is-ilaalinaya dembiyada iyo ilaahay inaad ku caasiso iska ilaalinaya waa inaad u muuqato laakiin yowmulaakhir qofku inuu rumaysan yahay keliya haddana wuxuu doono iska samaynayo waxaa weeye qofkaas wuxuu noqonaya qof caasi ee munaafiq ah waa munaafiqkaas oo kale mana lagu badbaadayo oo ilaahay caradiisa iyo cuquubadiisa laguma badbaadayo mujarad atasdiiq alqalbi qalbigan ka rumaysanahay bis biduuni acmaal iyadoo camal uusan jirinin taas laguma badbaadayo wa اctiqaadu maa shay caqiidadiisa woy shaygaasoo ishtamala yowm ulaakhirku uu kulmiyey calayhi shayga dushiisa oo min su'aali اlmalakayn labada malag su-aashooda ah waxyaalaha yowmulaakhirka ku dhex jira waa inuu qofku rumeeyo oo labada malag su-aashooda ah labada malag su-aashooda waxaa loola jeedaa waa munkar iyo nakiir fi lqabri munkar iyo nakiir in qabriga su-aalo ay kugu weydiin doonaan waa in la rumeeyo likulli axadin qof kastaa su-aal la weydiin doonaa oo qabriga gala mu'minan kaana aw kaafira ama muumin ha noqdo ama gaal ha noqdo walow tamasaqad acdaa'uhu ow akalathu sibaacu fii ajwaafiha qofku xibnihiisu haba googo-aan hadduu doono ama dugaaguba ha cuno bahalladu xataa hadday cunaan su-aalaa lagu weydiin lianna allaha tacaala qaadirun calaa icaadati ilahi inuu qofka nafta ku soo celiyo awoodu u leeyahy ila alambiyaa wa shuhadaءa almacraka waxaan su-aalo la weydiinaya waxaa ka jira ambiyada ilaahay iyo dagaalka gaalada dadka ku shahiidoobay kuwaa su-aalo la weydiin maayo fainahum laa yus'aluun wakadaa kayruhumna waa la mid miman huwa madkuur mima huwa madkuurun fi lmudawalaat kitaabada dhaadheer lagu sheegay wayakuunu su'aalu man araada allahu su'aalahu bacda dafnihi wa cinda insiraafi اnnaasi canhu markii la aaso dadkuna ay ka kala tagaan markaasaa su-aashu qofka ay u bilaaban waxaana la weydiinaa acmaashii adduunka markuu joogay uu sameeyey guud ahaanba wa naciimi lqabri qabriga nicmadiisii ah ow cadaabihi cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisii ah acaadana allahu min dalika ilaahay naga badbaadiyey subxaanahu watacaala waa inuu qofku rumeeyo qabriga in laysugu nicmaynayo qofkii cibaadaystay ilaahayna adeecay inuu qabriga kula kulmayo naciim qofkii ilaahay caasiyana qabriga inuu kala kulmayo cuquubo iyo cadaab iyo caro ilaahay waa inuu qofku rumaysan yahay waalbacthi soo saariddii ah dadka in la soo saaray oo la soo noolaynayo ah waa inuu qofku rumaysan yahay waاljazaa'i abaalmarintii ah oo acmaasha la yska abaalmarinayo qof walba camalkiisa laga abaalmarinayo wاlxisaabi xisaabkii ah oo aakhiro in xisaab uu jiro oo qof walba camalkiisu hadduu yar yahay iyo camalku hadduu badan yahaba in lala xisaabtami doono xisaabo ay kaa horeyso arrimahaas waa inaad rumayso ficilkaaga iyo dhaqdhaqaaqaagana waa inay ka muuqdaan xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu waa hadalkii sayidina cumar uu yihi nafsaddiinna xisaabiya inta aan laydin xisaabinin inta ilaahay hortiisa aadan istaaginin ayaa waxaa la doonaya inaad adigu isxisaabto bal xaaladaadu waxay ku aadan tahay ma qof ilaahay ku xiranaa tahay mise qof ilaahay ku caasiyey subxaanahu wa tacaala wاlmiisaani miisaankii ah inuu qofku rumeeyo acmaasha in la miisaami doono miisaanka acmaashaada wanaagsan ee saalixaadkaana kafadaa la saari doonaa kuwa dembiga iyo macaasidana kafadda dhinaca kalea la saari doonaa kii markaa badnaada ayaa xukunkooda lagugu qaadi haddii camalka saalixu uu ka fara badan yahay acmaashaadii xumayd waxaad noqon ahluljanna haddii camalkaagii xumaa uu miisaan cuslaado camalka xun uu bato cibaadadaaduna ay kugu yaraydna waxaad noqonaya min ahli الnaar hadduusan ilaahay ku cafinin subxaanahu wa tacaala wasiraadi siraadkii ah waa inuu qofku rumeeyo yowm اlaakhir waxyaalaha uu kulmiyey inuu ka mid yahay siraad in la mari doono siraadka waxaa weeye wa huwa jisrun waa buundo buundo weeye mamduudun la taagay calaa matni jahannama jahannamo dusheeda waa buundo laga dhisay jahannamo dusheeda yariduhu اlأwaluuna wاlآakhiruuna xatى اlkufaar ummadihii hore iyo ummadihii dambe meeshaasay mari doonaan xataa gaalada wa shamila maa dukira hadalkaas wuxuu kulmiyey annebiyiina wasidiiqiin waman yadkhulu ljannata bigayri xisaab ambiyadu way mari doonaan sidiiqiintu way mari doonaan kuwa jannada gelaya xataa xisaab la'aan siraadkaas way mari doonaan wa kulluhum saakituuna dhammaantoodna way aamusan yihiin ila alambiyaa calayhim asalaatu wassalaam fayaquuluuna waxay leeyihiin allaahuma sallim sallim lima fi lkhabari saxiix sida xadiiska saxiixa ku yimi marka siraadkaa in la mari doono waa inuu qofku ogaado oo u rumeeyo wاlmashhuuru annahu adaqu min الshacra siraadkaasi wuxuu ka yar yahay tinta waa xaddu wuxuu ka af badan yahay min aseef seeftana wuu ka af badan yahay waqadarahu اllahu tacaala ilaahayna wuxuu awood uga dhigay uu qadaray saalixan mid u suubada lilmuruuri calayhi in la dul maro wa huwa calaa hadihi diqa isagoo saas afkiisa u yaryahayoo seeftaba ka af badan haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in la dul marayo waxa seeftaas ka af badan in la dul marayo ayuu ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala laakiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay dadka cibaadadii yani cibaadadoodu badan tahay oo adduunka intay joogeen is-ilaaliyeen inay u marayaan kalbarqi lkhaadif sidii biriq oo kale biriq ishaadu intay qabanayso waa wax yar biriqsiba sida biriqdaas oo kale u marayaan siraadka qaar waxaa ka mida sidii faras oo kale faras dheereeye oo kale siraadka u marayaa ka mida qaar waxaa ka mida gurguurad ku maraya gurguurad ku maraya oo markaas qaar waxaa ka mida gurguuradka wax ka sii liito oo dabada ku siqaya ayaa ka mid a oo kalaaliibta jahannamo walciyaadu billah ay qabsanayso biraha jahannamo biraha jahannamo markaa ka taagtaagan ay qabsanayo naarta gudaha hoos ugu daadegayo ku dhacaya ayaa ka mid a marka siraadka habka lagu marayo qof walbaa camalkiisu siduu ahaawo waxa gaadiid laga dhiganayana oo si wanaagsan kuu socodsiinaya oo shidaal ku siinaya waa cibaadadaada iyo camalkaaga cibaadada iyo camalkaaga ayaa ku ordisiinaya oo shidaal kuu noqonaya oo gaadiid kuu noqonaya marka siraadkaa la dul marayo waljannati jannadii ah wannaari naartii ah jannadii iyo naartii oo yowm alaakhira waxyaalaha uu kulmiyey ka mid ah in la rumeeyo waa waajib wa macna aliimaani rumaynta macnaheeduna waxay tahay bilqadar marka la leeyahay arkaanuliimaan waxaa ka mid ah qadarta ilaahay in la rumeeyo maxaa loola jeedaa ictiqaadu caqiidayn anna maa shaygii shaygaasoo qadarahu ilaahay uu qadaray fi اlasal horay ilaahay uu u qadaray wixii horay ilaahay u qadaray laabudda laga maarmaan inuu yahay min wuquucihi shaygaa dhiciddiisa wixii ilaahay hore u qadaray inay laga maarmaan tahay inay dhacayaan wamaa shaygii shaygaasoo lam yuqadirhu ilaahay uusan qadarinna yastaxiilu wuquucuhu shayga dhicitaankiisu inuu mustaxiil yahay wixii ilaahay uusan hore u qadarin oo hore uusan u qorinna waa mustaxiil dunidan inay ka dhacaan wax ilaahay uusan hore u qadarin mustaxiil weeye inay dunidan ka dhacaan wixii ilaahay hore u qadarana waa laga maarmaan ma baaqanaya saas way qadartaha hala rumeeyo marka la leeyahay qofku waa inuu sidaa aamino wa اctiqaadu caqiidayn an allaha ilaahay qadara alkhayra washar khayrkana inuu ilaahay isagu qadaray shartana ilaahay inuu qadaray labadaba ilaahay awooddiisa iyo qadartiisa inay ku dhacayaan qabla khalqi اlkhalqi makhluuqa abuuristiisa ka hor inuu ilaahay qadaray khayr iyo shar intuusan ilaahay adiga ku abuurin ayaa waxaa lasii qorsheeyey oo lasii qadaray wixii kugu dhici lahaa khayr iyo shar iyadoo khayr iyo shar wixii kugu dhici lahaa ay qoran yihiin kabacdeed adduunkan ku soo biirtay oo adigu aada dhalatay wa anna jamiica alkaa'inaat waxyaalaha dhacaya dhammaantood biqadaa'ihi ilaahay xukunkiisa inay yihiin wa qadarihi ilaahay qadartiisa inay yihiin waxyaalaha dunidan ka dhacaya oo dhan ama khayr ha noqdaan ama shar ha noqdaan waxay ku dhacayaan waxaa weeye qadaha ilaahay xukunka ilaahay iyo qadarta ilaahay waxay ku dhacayaan saasaa loola jeedaa qadarta ilaahay hala rumeeyo marka la leeyahay qofku markuu iimaankaas leeyahay arkaantii iimaanka lixda ahayd guud ahaanba sheekhu uu noo soo sharxay ulajeeddada iyo macnaha laga leeyahay qofku hadduu sidaa iimaankaas leeyahay oo qadarta ilaahay sidaa uu u rumaysan yahay wuxuu ka badbaadaa waxyaalo fara badan oo qofka qadarta ilaahay aan rumaysnayn ku dhici lahaa oo maalan cudurrada halista ah wuxuu ka badbaadaa suu lkhaatima walciyaadu billaah khaatimo xun inuu ku dhinto ayuu ka badbaadaa qofku hadduu qadarta ilaahay rumaysan yahay wuxuu ka badbaadaa cudurrada dadka uga dhaca maskaxda qaarkood maxaa yaele dadka qaarkood markii qadarta ilaahay ay ku dhacdo oo maalan waxyaalo ka nixiya ama murug geliya ay la soo gudboonaadaan ama qof ahaaladiisu uu jecel yahay ayaa ka dhintay ama isagiiaba dhibaato cudurro ay la soo gudboonaadeen waxyaalaha markay ku dhacaan dadka qaarkood oo qadarta ilaahay aan si wanaagsan u rumaysnayn waxay ku mashquulaan waxanay xaggee kaaga yimaadeen iyo balaayadani xaggee kaaga timid iyo yaa sabab u ahaa waxaan kugu dhacay markaasi wuxuu gaarsiiyaa ugu dambaysta qofku inuu isla hadlo oo u waashaba oo maskaxdiisa uu sidaa ku waayo sida ugu mashquulayo waxanay xaggee kaaga yimaadeen iyo dhibaatadan aan dadka haysan oo adiga keligaa kugu dhacday xaggee kaaga yimaadeen siduu waxaa shaydaanku ugu akrinayo marka dambe uu ku waashaa walidaalika waxaad arkaysaan dad badan oo musiibo aan sidaa u weyneyn maskaxdii ay uga tagtay oo la waashay taas maxaa keenaya dacfu liimaan dacfu liimaani bilqadari waalqadaa iimaankii qadarta ilaahay qadaha ilaahay in la rumeeyo la rabay ayaa daciif ah oo aan awood badnayn oo xoog badnayn oo qalbigiisa aan ku awood badnayn maxaa yeele qofku haddii qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahay si xoog leh uu u rumaysan yahay wax walboo ku dhacaa fudayday la noqdaan fudayd ayay la noqdaan walidaalika waxaa jiray kitaab la yidhaaho athabaat cinda almamaat uu iska leeyahay sheekhan la yidhaaho abulfaraj ibn اljawzi cabdiraxmaan ibn اlfaraj ibn اljawzi sheekha kitaabka wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi xilligii ibnuljawsi uu noolaa wuxuu yidhi ninaa xanuunsaday ninkii markuu xanuunsaday xanuun halis ahoo noloshiisii khatar geliyey ayaa ku dhacay wuxuu awoodi waayey inuu fadhiisto inuu seexdo iyo inuu istaago saddexda xaaladoodoo bini aadamka uu maray saddexdaba awood waa u heli waayey waa la imtixaanay ilaa qadarta waxa weeye waa miisaan iyo cabir la cabirayo iimaanku intuu la egyahay iyo kalsoonida ilahay aad ku qabtaan la fiiri kalsoonida ilaahay intay kugula eg tahay ninkii marka wuxuu sameeyey ilaahay uu baryey ilahay inuu xanuunka uu ka qaado xanuunkii uu ku sii cuslaaday isagaa la fiirin oo lagu imtixaano markii dambe shaydaanka shaydaanku wuxuu ka faa'iidaystaa sidiisaba duruufaha qadarta ilaahay markay kula soo gudboonaadaan oo duruufaha adag oo ciriiriga aada gasho shaydaankuna wuu sii farxaa wuuna ka faa'iidaystaa duruufahaaga adag oo aad ku dhex jirto wuxuuna markaas isku dayaa inuu ilaahay kunacsiiyo qadarta ilaahayna uu kunacsiiyo uu isku dayaa shaydaanku ninkii markii dambe siduu shaydaanku u waswaasinayo wuxuu yidhi ilaahay hadduu xataa janatulfirdows igeliyo maa wafaa bimaa asaaba calay kuma filla waxa ilaahay uu igu qadaray oo cudurkan halista ah markaasaa waxaa naftu ka baxday isagoo dhahaya rabbii yadlimunii rabbii yadlimunii rabbigay waa idulmina walciyaadu billaah rabbigay waa idulmina waa gaalnimo kelimo gaalnimaha khatara wey rabbii yadlimunii rabbii yadlimunii oo ilaahay isagoo dulmi u nisbaynayo oo ilaahay aflagaadaynayo ayaa naftu ka baxday walciyaadu billaah marka khatartaasay leedahay inaan qadarta ilaahay la rumayn waxay qofka u keentaa inuu isla hadlo maskaxda waayo kow in suu-ul khaatimo uu ku dhinto labo waa laba arrimood oo halis ah laakiin qofku hadduu qadarta ilaahay uu iska rumaysan yahay qalbigiisa waa iska degany wuxuu og yahay waxaan ku dhacay in ay ku jiraan asraar fara badan sir fara badan oo ilaahay isaga ka qarsoon qofka bini aadamka inay qadartan ay ku jiraan in ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf ku siinan inuu ilaahay ugu naxariisanayo in ilaahayba uu doonayo adduunkan inuu ka tago sida waxyaalaha dhibaatada ugu dhacayso walaysa calayhi khadii'a isagoon dembi lahaynba in qabri uu galo ilaahay uu doonayo subxaanahu watacaala maxaa yeele nebigu sala allahu calayh wasalam oo wuxuu yidhi maa yazaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'mina xataa yalqa allaha walaysa calayhi khadii'a balaayadu kama zuulayso muuminka inay ku dhacayso ilaa ilaahay uu la kulmo isagoon wax dembiya lahayn wax dembiya isagoon lahayn uu marka dambe ilaahay uu la kulmo marka alimaan bilqadar waalqadaa nolosha qofka bini aadamka tiirarka ay ku dhisan tahay tiirarka ugu waaweyn wey maxaa yaele qofka bini aadamka adduunka intuu joogo laasim waxaa weeye duruufaha lasoo gudboonaanayo ha noqdaan duruufaha xagga faqri maalyari hanti la-aan caafimaadkaaga oo duruuf ay kugu dhacaan oo cudurro ay kugu dhacaan dad ahalaya qaraabadahood jeceshahay oo kaa dhimanaya ha noqdaan kaa xanuunsanaya ha noqdaan waxyaalahaas o dhan markay kula soo gudboonaadaan waxaa la dooni alridaa biqadaa'i illaahi wa qadarih ilaahay qadarta ilahay inaad raalli ka noqoto ilaahay inaa ilaahu raalliyaan ka ah ayaad tidhaah waxaad ii keentay waan kaaga shukrin inaad tidhaahi waan kaaga shukrin waxaad ii keentay inaad tidhaahdaa la dooni lidaalika wuxuu sheegay sheekhan xaafidka ah xaafid ibna abidunya kitaabkiisa la yidhaaho alrida bilqadaa'i waalqadar oo qadaha ilaahay qadarta ilaahay oo kitaab dhan uu ka qoray xaafid ibna abidunya qise wuxuu ku sheegay nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii ayaa jibriil u yimid nebiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi jibriilo waxaan jeclaan lahaa qofka ifkaan hadda jooga oo ugu cibaadada badan inaad i tusto ayaan jeclaan lahaa qofka ifkaan jooga oo ugu cibaadada badan oo ugu ajirka badan inaad i tusto ayaan jeclaan lahaa yidhi nebiyullaahi ayuub ayaa wuxuu ku leeyahay jibriil sida xaafid ibn abi dunya uu ku wariyey kitaabkiisa alqada walqadar nebiy llaahi ayuub jibriil wuu waday oo soo baxuu yidhi wuxuu u geeyey nin guri ku dhex jira waqad qadaca aljudaamu yadayhi wa rijlayhi wa acmaa basarah oo judaamku uu ka gooyey labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood indhahana uu tiray judaam cudurka judaamka lugihiina way ka gooyeen gacmihiina way ka gooyeen indhihiisiina wuu waayey markaasuu haddana wuxuu leeyahay allaahuma laka alxamdu calaa maa abqayta fiya ilaahu waxaan kaaga mahad celin nicmooyinka faraha badan ood ii baaqi yeeshay nicmooyinka faraha badan ood ii baaqi yeeshay ayaan kaaga mahad celinu leeyay ninkan wayuu yihi ninka ugu cibaadada badan ummadda hadda casrigan joogta oo ugu ajirka badan markaasuu wuxuu yidhi nebiyullahi ayuub ninkii weydiiyey wuxuu yidhi oo waxaad ilaahay uga mahad celinayso oo ilaahay kuu baaqi yeelay maxay tahy markaasuu wuxuu yidhi aliimaanu waalqalbu alcaaqil waa iimaanka iyo qalbigaygoo ilaahay garanaya ilaahay diintii musiibo igama ridin maxaa yeelay musiibo waxaa ugu weyn diinta iyo iimaanka in lagaa dhaawaco nebigu sala allahu calayhi wasalam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu diinta musiibaha nooga ridin wuxuu yidhi iimaankaygaa ii baaqi ah qalbigaygina waa ii baaqiyo ilaahan xusa carabkii iyo qalbigiiba ilaahayaan ka xusaahu yidhi nicmo ka weyn mayaa jirta yidhi taas nicmo ka weyn jasadkan awelba qabriga aboorku ku cuni lahaa welba wax qiimaa ma laha qiimada insaanka u haysta waxaa ugu weyn iimaanka iyo qalbigaaga intuu ilaahay garanayo carabkaaguna ilaahay u xusaayo intaasaa ii baaqi u yidhi waa nicmo weyn oo dad badan aysan wada haysan marka taas wuxuu ku noqday addoon ilaahay jeclaaday oo nebillaahi ayuuba calayhi salaatu wasalaam jibriil uu soo tusiyey faslun haadaa kani faasilun iyo wax kala saaro في mا يجiب لmولاana جل وعز وmا يsتaحيل وmا يجuز waxyaalaha caجiibka waxaa ka mida maسألada الqضى والqadr marka laga hadlayo أسبوعii hadda dhowaayey ahayd arbacadii hadda dhowaay ayaa waxaa soo wacay idaacaddan simba maamulkeeda markaas waxay yidhaaheen waxaad ka hadashaa bal sabrka iyo dulqaadka iyo qadarta ilaahay in la rumeeyo faa'iidada qofka bini aadamka ay u leedahay maxaa yeelay waxay yidhaaheen waxaa nala ka soo xiriiray oo xiriir nala ka soo sameeyey gobollada qaybo ka mid a abaaraha gobolladu ay ku dhufteen qaybo ka mid aha nala soo hadlay yidhaaheen markaasi waxay yidhaaheen gobolladaas ninaa abaartu waxay ka baabi'isay xoolihiisii oo dhan hal neef uma reebin markaasuu gurigiisa sun tiilay ayuu intuu qastay uu sunkitii cabbay markaasuu sidaa isu dil arbacadii hadda dhawada ahayd mawduucaas waxaa laga hadlay oo idaacadda simba ay dhehaysa mawduucaas ka hadal intay telefon aniga iisoo direen maxaa waxay yidhahan dadkii abaarihii ay ku dhacday waxaa ugu soo darsoomay haddana qadartii ilaahay uusan raalli ku ahayn qadartii ilaahay oo raalli aysan ku ahayn xoolihiisii oo dhanaa ka dhintay oo ka baaba'ay kabacdiiu sun inta qastuu haddana dembi sameeyo naftiisii uu dilay waa ahlu naar walciyaadu billah qofka hadduu naftiisa dilo khatar u qofka hadduu naftiisa dilo waxay ka mid taha su-ul khaatima walidaalika marka qadarta ilaahay in la rumeeyo faa'iido badanay nolosha qofka bini aadamka u leedahay musiibo kastoo kugu dhacda wax fududay kula noqon hadda qadarta ilaahay aada rumaysan tahay caafimaadkaaga kuu xifdinay qadarta ilaahay haddaad rumaysan tahay khaatimadaadaay kuu wanaajinay ilaahay subxaanahu watacaala ridihiisaad ku heli subxaanahu watacaala marka meesha waxyaalaha mushkilo yar qofku haddii soo wajahaan dadka qadarta ilahay aan si wanaagsan u rumaysnayn ama waa isdilaayaan sunay cabaayaan ilahay u caroonayaan qadartiisii subxaanaه wa tacaala waa halis wey fasl fي ma yajibu limowlaana jala wacaza wma yastaxiilu wma yajuuz faslun haadaakani faasilu mid wax kala saara wey fii ma shay ayuu u fasal yahay shaygaas oo yajibu limowlaana ilaaheenna u waajibay jala wacaz jala ilaahay weynaayo wacaza sharaf lahay wamaa shayna waa u fasal shaygaas oo yastaxiilu ilahay mustaxiilka ah wamaa shayna waa u fasal shaygaas oo yajuuzu ilaahay u bannaan subxaanahu wa tacaala fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa sifaadka ilaahay u waajibay iyo sifaadka ilaahay mustaxiilka ah iyo tilmaamaha ilaahay u bannaan subxaanahu wa tacaala yajibu waxaa waajibaya calaa kulli mukalafin addoon kasta oo la kalifay oo yacni qaangaar ah oo caaqil ah sharcan min sharcin xagga sharciga waxaa waajib ku ah addoon kasta oo mukalaf oo qaangaar ah an yacrifa inuu garto maa shaygii shaygaas oo yajibu waajibaya fii xaqi mowlaana ilaaheenna xaqiisa wixii u waajibay inuu garto jalla weynaayo wacaza ilaahay sharaf lahayo wixii ilaahay u waajibaya inuu qofku fahmo waa laga maarmaan maxaa yeele taas waxaa la yidhaha guud ahaan almacrifatu biاllaah caqiidada waxaa laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah almacrifatu biاllaah qofku inuu noqdo caarif biاllaah alla yaqaan inuu noqdo kayfa tacbud man laa tacrifu ilaahay aadan garanaynin see u caabuday subxaanahu wa tacaala marka tilmaamaha ilaahay in la garto waxyaalaha ilaahay ka mustaxiilkaa waxa ilaahay u waajibay waxa ilaahay u bannaan in la barto qofka waxay siyaadinay iimaankiisa waxayna ku jeclaysiinay alle subxaanahu wa tacaala maxaa yeele waxaad ogaanay tilmaamaha ilaahay uu iska leeyahay kulligood inay yihiin tilmaamo aada u wanaagsan tilmaamo tusinaya ilaahay cadamadiisa iyo weyninkiisa waxay tilmaamahani kugu bixinayaan ilaah inaad ka baqdo ilaahay inaad ka xishooto tabartaadu inay daciif tahay inaad ogaato markaad fiiriso ilaahay tilmaamaha waaweyn uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa yastaxiilu sharcan an yacrifa inuu garto maa yajibu fii xaqi mowlaana waxa ilaahay xaqin ilaahay xaqiisa ku waajiba jalla wacaz iyo wamaa shaygii shaygaas oo yastaxiilu mustaxiil ah wixii ilaahay mustaxiilka ah iyo wamaa shaygii shaygaas oo yajuusu ilaahay u bannaan subxaanahu wa tacaala marka ilaahay waxa u waajibaya marka la leeyahay أي جميiع ma يجiب إma عalى saبيل التفصيل صفاadka la فaaفaahiyey inaad si فaaفaahina aad u garatid وذلiكa فيma waجaبa تفصيiلا waa wixii waaجibay si فaaفaahina inaad u garato بالأdiلة العqلية أو النqلية dليilka cqلiga iyo dليilka نqلigu waxa ay noo sheegeen waa inaad garato وهiي العشhروuنa الآتية waa labaaتanka tilmaamood oo inoo soo socda وإma عalى saبيل الإجماaل ama si guud ahaan inaad u fahamto wadalika fii maa caddaa maa dukira labaatankan tilmaamood oo waajibkaa wixii ka soo haray tilmaamaha kaloo faraha badan oo ilaahay iska leeyahay inaad ogaato si guud ahaan aad u ogaato bian yactaqida inuu qofku caqiideeyo anna kulla kamaalin kaamilnimo kasta ahi waajibun lilaahi tacaala wax walboo kamaala ilaahay inay u waajibeen wa anna kamaalaatihi ilaahay kaamilnimayaalkiisa tacaalaa ku dhahaaye laa nihaayata laha meelay ku dhammaanayaan inaysan jirin maxaa yeele sifaadka ilaahay waxay ka tarjumayaan waa ammaan ilaahay la ammaanayo marka qofku marka la leeyahay labaatan sifaa ilaahay u waajibtay waa labaatanka sifoo si tafsiila ee faahfaahin inaad u rumayso ay waajib tahay amaa si guud labaatankan sifo sifooyin fara badan oo ka badan inuu ilaahay leeyahay waa inaad caqiidayso maxaa yeelay sifaadka ilaahay waa kamaalaadka ilaahay waa ammaanta ilaahay ammaanta ilaahayna lama xadin karo lama xadin karo walidaalika kuwaas waxaad ogaanee si guud inuu ilaahay leeyahay sifaad aad u fara badan oo si guud aad u rumaynaysid waxaad aaminaya sifaadka ilaahay iyo kamaalaadka ilaahay ammaanta ilaahay inaan la soo koobi karin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu sujuudayo sujuuddiisa wuxuu ku dhihi jiray subxaanaka laa nuxsii hanaa'an calayk ilaahu ma koobi karno ammaantaada ammaantaada ma koobi karno marka sifaadku waa ammaan ilaahay la ammaanayo ammaanta ilaahayna cid soo koobi karta ay ma jirto laakiin labaatankan si guud si tafsiil oo faahfaahin ah qofku inuu ku xafido oo uu rumeeyo waajib wey iyo wamaa shaygii shaygaasoo yajuusu ilaahay u bannaan wamaa yastaxiilu marka la leeyahana waa sidaas oo kale labaatankan sifo si faahfaahina qofku inuu u rumeeyo u barto waa waajib guud ahaanna inuu u rumeeyo waxyaalaha mustaxiilaadka ilaahay ka ah inaan la soo koobi karin inaan la soo koobi karin waxa mustaxiilka ilaahay ka ah iyo wamaa shaygii shaygaas oo yajuusu ilaahay wixii u bannaano qofku inuu barto oo uu rumeeyo wa jumlatu daalika almadkuur kaas la soo sheegay jumladiisu waxa weye ay maa yajibu macrifatuhu tafsiila min alwaajib wاlmustaxiil wاljaa'is haddii laysku daro wixii ilaahay u waajibay iyo waxa ilaahay mustaxiilka ka ah iyo waxa ilaahay u bannaan haddii laysku daro ixdaa wa arbacuun waa afartan iyo kow caqiidatan min caqiidatin ee caqiide ah afartan iyo kow caqiido ayay isku noqonayaan labaatan sifo oo si faahfaahina qofku inuu mar walbaba u barto ay waajibta uu rumeeyo oo ilaahay u waajibay labaatan ilaahay mustaxiilka ah waa afartan hal sifo oo ilaahay u bannaan hal sifo oo ilaahay u bannaan waa afartan iyo kowdaas caqiidow alwaajibu midka waajibka ah minhaa min alixdaa wa arbaciin sifaadkaas oo afartan iyo kowda ka kooban waxa waajibka ka ah cishruuna labaatan tilmaamood waalmustaxiilu midka mustaxiilka ahna cishruuna labaatan tilmaamood waاljaa'izu midka ilaahay u bannaanna waaxidun hal tilmaan afartan iyo kow marka saasay ku noqonaya isagaa marka sheekhu kuu faahfaahinayo faأwaluhaa أwal الwaajibaat waajibaadka labaatanka waxaa ugu horeeya alwujuudu jiritaan ilaahay inuu jiro qofku waa inuu rumeeyo oo uu caqiideeyo jiritaanka ilaahay wujuudkana waxaa loola jeedaa alwujuudu الdaati daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay jirto alwaajibu haddana ilaahay u waajibay aladii laa yaqbal اlcadam oo aan aqbalaynin baaba iyo cadam aan aqbalaynin laa azalan walaa abadan wujuud aan dhammaanaynin horay iyo gadaalba midna aan ka dhammaanaynin khilaafsan wujuudka makhluuqaadka kale annaga waxaa nala ku sifeeyaa mawjuudiin waxaa nahay dad jira laakiin wujuudkeennu ma aha wujuud daati ah wujuud daatiya ma ahoo annaga wujuudkeennu wuxuu ku xihan yahay ilaahay awooddiisa ilaahana abuuray ilaahana keenay wujuudkeennu ma aha wujuud daati ah laakiin ilaahay wujuudkiisu waa wujuud daatiya oo cid ka dambaysa oo keentay ilaahay jiritaankiisa ma jirto midda kale annaga wujuudkeenna wuxuu leeyahay cadab oo waxaa haleelaya caddama waan dhimanayna laakiin wujuudka ilaahay subxaanahu watacaala waa mustamir daa'ima wa abadan weligii jiritaanka ilaahay subxaanahu watacaala uu sii jiray wayastaxiilu calayhi ilaahayna waxaa ka mustaxiila alcadamu weyn in ilaahay la waayo oo baaba'o oo la yidhaah ma jiro ilaahay waa mustaxiil marka sifadaas waxaa la yidhaha sifa nafsiya sifada wujuudka waxaa la yidhaha sifa nafsiya wahaani midka labaad ee waajibaadka ka mid a alqidamu qadiim noqoshow wuxuu galay haddana sheekhu sifaadka la yidhaaho asifaatu salbiya sifaadka salbi salbi waxaa loo leeyahay macnahoodaa waxaa gala nafyi diidmo macnahoodaa waxaa gala diidmo wamacnaahu alqidamu qadiim noqoshow wamacnaahu macna alqidam qadiim noqoshada macnaha loola jeeda waxaa weye aladii allihii weeye laa awala bilow liwujuudihi jiritaankiisa bilow uusan u sugnaanin ilaahay wuu jiraa laakiin jiritaankiisu bilow ma laha annaga jiritaankeennu wuxuu leeyahay bilow liannahu innaga jiritaankeennu wuxuu bilow u yeelanaa annaga jiritaankeennu daati ma aha wuxuu ku xidhan yahay ilaahay awooddiisa laakiin jiritaanka ilaahay meel kale u ku xidhan yahay awood kale u ku xidhan yahay ma jirto midda kale annaga jiritaankeennu wuxuu bilow u leeyahay zaman ayaa annagana soo dul wareega marka qofka waxaa laleeyahay jiritaankiisu xilligaasuu soo bilowday xilligaasna waa dhintay ayaa la leeyahay makhluuqaadka kale leannu innaga waxaana dul maraya zaman oo xisaabaya jiritaankeenna meeshuu ka soo bilowday iyo meeshuu ku dhammaanayo laakiin ilaahay zaman ma dul maro ilaahay jiritaankiisa zaman ma dul maro maxaa yeelay kaana mawjuudan qabla zaman zamankaba ilaahay waa ka horreeyey horrayn aan bilow lahayn weligiisuu ilaahay jiri jiray zamankuna waa xaadid zamanka iyo xisaabta iyo wakhtiga iyo habeenka iyo maalinta iyo xisaabta iyo bilaha iyo sanooyinku waa wax xaadid oo gadaal ka yimid ilaahay wujuudkiisuna waa qadiim weligiisuu jiri jiray wa macnaahu qidamka ilaahay macnihiisa waxaa weeye aladii allihii laa awala bilow liwujuudihi jiritaankiisa bilow uusan u sugnaan wayastaxiilu calayhi ilahay waxaa mustaxiilka ah alxuduudu soo darin in ilaahay la yidhaaho gadaaluu ka yimid ee horay uma jiri jirin in la yidhaaho waa mustaxiil weligii ilaahay subxaanahu watacaala wuu jiri jiray wahaalidu midka saddexaad albaqaa'u baaqi noqoshow ilahay inuu baaqi yahay weligiis uu baaqi noqonayo wa macnaahu macna albaqaa baaqi noqoshada macnaheeda waxaa weye alladii allihii weeye laa aakhira aakhir liwujuudihi jiritaankiisa aakhir uusan u sugnaanin ilaahay waa baaqi maxaa loola jeedaa waa baaqi macnaha loola jeeda waxaa weeye ilaahay jiritaankiisu aakhir ma laha meeluu ku dhammaanayo ma lahan annaga jiritaankeennu wuxuu leeyahay meeluu ku gebagaboobayo oo uu ku dhammaanayo wayastaxiilu calayhi ilaahay waxaa ka mustaxiila alfanaa'u dhammaad iyo baabaa ilaahay mustaxiilka ah inuu ilaahay dhammaado oo u baaba'o oo la yidhaaho ma jiro la yidhaaho oo baaqi noqoshadiisii way baaba'day la yidhaaho mustaxiil waraajic midka afaraad mukhaalafatuhu tacaala ilaahay khilaafidiisa wey lilxawaadiثi makhluuqaadka uu khilaafo xawaadid bimacna makhluuqaad a loola jeedo ilahay makhluuqaadkiisa wuu khilaafsan yahay min jinin min insin wa jinin wa malakin wa gayriha insiga jinniga malaa'igta gayrkood wax walbo makhluuqaada ilahay wuu khilaafsan yahay muxuu ku khilaafsan yahay fii daatihi ilahay daatadiisuu ku khilaafsan yahay wa sifaatihi tilmaamihiisuu ilaahay ku khilaafsan yahay wa afcaalihi ilahay afcaashiisuu ku khilaafsan yahay subxaanahu watacaala kan afaraad sifada afraad ee ilaahay u waajibtay waxaa weeye ilahay inuu makhluuqaadkiisa uu ka duwan yahay oo cid uu eeg yahay aysan jirin daatan wa sifatan wa afcaalan daatadiisa uma eka tilmaamihiisa uma eka ficilada uu samaynayo qof yeelan kartaahi ma jirto wayastaxiilu calayhi ilahay waxaa mustaxiil ka ah almumaahalatu la mid noqosho inuu makhluuqaadkii u ekaado oo makhluuqaadkii meel uu ka shabaho waa mustaxiil walam yakun lahu kufuwan axad hal taclamu lahu samiya wax ilaahay ku samiyo la mida ilaahay ma og tahay subxaanahu watacaala laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilahay wax la miduhu ma jiraan subxaanahu watacaala aayadahaas oo dhan waxayna tusayaan ilaahay makhluuqaadkiisa cid u eg afcaalan wa sifatan wa daatan inaysan jirinin haddii aad aragtid nusuusta ama axaadiista ama aayadaha qaarkood waxyaalo ku moodsiinaya ood isleedahay war arrimahani waaba arrimihii makhluuqaadkee arrimihii makhluuqaadka weeye see ilaahay loogu sugay haddii aad aragtid maalan qur'aanka waxaa ku soo arooray axaadiista lafdulyad bal yadaahu mabsuutataani yadullaahi fowqa aydiihim marka yaddaas oo ilaahay loo nisbeeyey waa inaadan u fahmin in loola jeedo gacanta makhluuqaadka gacan innagu waxaan u naqaanaa yad jaarixa ah gacanoo waxaan u naqaanaa xibina oo lafo iyo maqaar iyo dhiig iyo ka samaysan haddii aad aragtid nusuusta iyo qur'aanka iyo axaadiista waxaad is leedahay war maadaama la yidhi laysa ka midlihi shay wax ilaahay la miduh ma jiraan haddii la yidhi maxaa qur-aanku yad u sheegay yadullaahi fowqa aydiihim bal yadaahu mabsuudataani maxaa loo yidhi waxaa weeye taas salafku waxay ka mareen laba dariiq dariiqa saddexaadna waa dariiq baadil ah labada dariiq muxuu yahay waa dariiqu tafwiid in ilaahay aada macnihiisa u dayso oo tihaahid waan rumaysanahay ilaahay inuu isku tilmaamay yad laakiin yaddaas macnaha loola jeedo ilaaha garanaya subxaanahu wa tacaala maca daalika markaad ilaahay u bandhigaysidna waa tafwiid maca tansiih markaad leedahay ilaaha garanayana waa inaad aaminsan tahay yaddaasu inaysan ahayn yaddii makhluuqaadka ee adoo qalbiga ay kaaga jirto yaddii makhluuqaadka inay tahay tafwiidka waxba kuu faa'iideyn maayo markaad leedahay yaddan qur-aanka ku soo aroortay waan bandhigi macnaheeda ilaahan u dayn marka aad leedahay haddana waxaad aamini markaad ilaahay u bandhigayso inaysan ahayn tii makhluuqaadka waxaa kaloo salafka ka soo arooray yaddaas inay ku awileen bimacna alqudra awood in loola jeedo oo waxaa weeye ibnu jariir utabari oo mufasirka culimmada salafka ka mid a markuu fasirayay qowlka ilaahay yadullaahi fowqa aydiihim wuxuu ku fasiray qudratullah ilaahay awooddiisii ayaa awoodda bini aadamka ka sarraysa amaa inaad tidhaahid yad markaad qur-aanka u aragtid ama axaadiista waxaa loola jeedaa gacan gacanaa loola jeedaa inaad tidhaahid dee waxaa kaa hor imanaya aayadaha kaloo taa diidaya sida hal taclamu lahu samiya walam yakun lahu kufuwan axad laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir aayadahaasoo dhanaa markaa ku diidaya oo kaa hor imanaya marka waxaa weeye haddaad aragtid waxyaalo makhluuqaadkii loo nisbeynayo nusuusta qaarkood ku soo arooray ha aaminin in loola jeedo kuwii makhluuqaadka maxaa yeele ilahay makhluuqaadkiisa ma shabaho mana u eka subxaanahu wa tacaala wاraabicu mukhaalafatuhu tacaala lilxawaadis fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wayastaxiilu calayhi ilahay waxaa mustaxiilka ah almumaahalatu la mid noqosho inuu u ekaado makhluuqaadkiisa mustaxiil wallah subxaanaه wa tacaala